نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه وmن اهتدى بhdيه إlى yوم الdيn أmا bعd fqad qاl الlه taعaalى fي mxkmi تنزيlh whو أsdq الqاa'ليn ayحib أxadكm an yأkula لحمa أkhiihi maytا fakarhtmuه allah subxaanaهu وatacaalى wuxuu nagu yihi kitaabkiisa muنزlka ah miyuu jecel yay adinka xakiim inuu cuno walaalkiisa muslimka ah hilibkiisa isagoo maydka arrinkaas miyuu jecel yahay waad kahanaysaan buu alla yidhi yani arrinkaa isaga ah in qofkii qofkiin ou cuno walaalkii muslim ah ama xataa midka isaga la dhashay oo mayda hilibkiisa markii su-aashaas waxaa laysu weydiiyey bacdamaa aanan jeclayn inaad qofka dhintay oo walaalkiina hilibkiisa aada cuntaan haddaba haysxamanina oo rabbigiinka baqda oo waxayska sheeginina ayuu rabbi yihi subxaana wa tacaala waxaan daraaso ku samaynaynaa mawduuca loo yaqaano xanta iyo waxyaalo la xiriira xanta waxa weeyaan dabci xun oo sharcigu u caroodo carag kulligeed axad walbe caqli leh ee caqligiisu qaymo leeyahana wuu u caroodaa waxaa kaloo u carooda dhaqanka wanaagsan dadka garanaya xantu mujtamaca nadiifka ah cudur ayay ku noqotaa wayna halaagtaa xantu waa marad ama jiro jiradaas oo ijtimaaci ah oo mujtamaca u daran xanta qadartaydu waa mid weyn raadkeedana waxaa u dambeeya damaar iyo baabi-in qur-aanku siyaaro badan ayuu xanta u tilmaamay waxaana qur-aanka uu ku tilmaamay xanta suurad lagu tilmaamo wax midda ugu xun waayo waxaa lagu tilmaamay haddaad wax xamanaysid xanta waxay noqonaysaa waa lagugu yidhi qofka walaalka ah oo bani aadamka oo dhintay markuu dhinta ka gadaal inaad hilibkiisa iyo lafihiisa aada cuntid oo aada isu taagtid inaad seediisa googoydid hilibkiisa aada cuntid lafihiisana aada jabsatid oo dhuuxa kala baxdid waana arrin xun taswiirta noocaasu waa taswiir aada u xumaan badan insaanka wuxu uu kahanayaa wuuna ka cararayaa qof hilibkii inuu cuno waa arrin ay dadku kahanayaan marka rabbi wuxuu leeyahi subxaanau watacaala arrinkaas haddaad kahanaysaan haddana wuu idinka dhacayaa oo dadka hilibkooda ayaad cunaysaan waadna ku xadgudbaysaan oo arrin shaniica oo sharciyan u xun oo diinta alle ay meel adag ka abaartay ayaad ku dhaqaaqdaan sidaas ayuu leeyahay allah subxaanau watacaala axaadiista rasuulka waxaad ka helaysaa nafka qur'aaniga ah oo ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akiihi maytan fakarihtumuu inay aada u tawdiixiyeen oy caddeeyeen aada iyo aadna ay u sharxeen xanta waxyaalaha ka rasimayaa inay xun yihiin adduunka iyo aakhirada labadaba haddaba akhi muslim wa ukhtalmuslima waxaad u dhega yeelataa oo qaadataa axaadiista oo nabigu ku caddeeyey aayadda tafsiirkeeda rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kullu lmuslimi cala almuslimi xaaraamun damuhu wa cirduhu wa maaluhu axad walboo muslima muslimka kale korkiisa waxaa ka xaaraana muslim kulligii muslimka kale korkiisa inuu ku xadgudbaa waa ka xaaraan oo uu dhiiggiisa daadiyo oo uu sharabtiisa ku xadgudboo caayo anuu xoolihiisa dhaco xadiidkaa muslim iyo tirmidi waa soo saaray isagoo dheer qofka wuu xamanayaa walaalkiisa muslimka ayuu sharaftiisa dhibay waxaana macnuu yihiin cardiga qofka marka laga sheekeynayo cirdigiisa laguu sheegayo cirdiga waa makaanka qofka laga ammaano ama laga caayo waxaa loola jeedaa marka qofka muslimka oo walaalka ahaa caayin gaalka xataa ay kaala dhahayso ammaanadu waxaayin midka xarbigaa kaliya oonbaa wax laga sheegi karaa kan kale kufrigiisa waad caddayn kartaa laakiin looma baana inaad qofka aada u saniic uga dhigtid ood waxyaalo kale ku sameeyey cirbiga waxaa laysaga idlaaqaa sida macruufka ah xagga dumarka xadgudubka zinada iyo wixii lamid ah oo marka haweenka la ilaaliyo ayaa la yidhaha cirbiga waa la ilaaliyo zinada la ilaaliyo sidaa darteed wax walboo bani aadamka eeg u keenayo sharaftooda lagu dacninayo waxay noqonaysaa cirbigooda in wax loo dhimay rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala oo ha layska deeyo shayga xanta la yidhaah xadiid saxiixa waxaa ku soo arooray nabigu inuu yihi sala allahu alayh wasalam oo bukhaari iyo muslim warayaan walaa yaktab bacdukum bacda wa kunuu cibaad allahi ikhwaana wayaan dadka muslimiinta aw gobolkiin gobolka kala xamanin addoommada allow kuwo walaalo ah oo isjecel oo rabbigood ka cabsada oo diinta ilaaliya noqda sidaas ayuu yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam yaan gobolkii gobolka kale xan ku samaynin oo qofka muslimka oo walaalka ah dacnin iyo durib ha ku samaynin ha ku jeesjeesin ha caqirin waxana ha ka sheegin waa sida lagaa doonaya haddaad muslim tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa wuxuu ku yidhi atadruuna arda ridaa cinda allah ma taqaanin ribooyinka waxa ugu ribaysan alla agtiisa inta riba ah waxaa ugu rimanimo badan oo ugu xun alla agtiisa ma garanaysaan saxaabadii waxay ku jawaabeen way yidhaahdeen allah warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisa ayaa garanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi fa ina arda aridaa cinda allah istixlaalu cirdi imri'in muslim ribooyinka waxaa ugu ribaysan oo ugu xun alla agtiisa qof muslima sharaftiisa iyo cirdigiisa in lagu xadgudbo oo xumaan lagu sameeyo sida ayuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bala fiirta hadalka nabiga waxyaalaha maanta noola saalan bay kamid tahay wuxuu yihi ribo waxaa ugu xun rabbi agtiisa qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa in wax laga sheego ee wax lagu dacninayo oo lagu dirayo lagu yidhaahdo lagu liyayo taas ayaa ugu xun rasuulku wuxuu akriyay sala allahu alayh wasalam aayadda ou rabu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina kuwa dhigaya ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka waxay kasbadeen iyo wax ay sameeyeen ayadoo arag mu'miniinta iyo mu'minaadka la dhigaya kuwa dhibaya dadkaas oon dembi ka gelin kuwa dhibaya waxay xambaarseen way qaateen been abuurasho iyo dembi caddaana ayuu alla yihi subxaana wa tacaala arrin shanica ayay la yimideen dhibka ama qofka dhiiggiisa dhaabi ama sharaftiisa wax kashee ama xoolihiisa dhac waxoon ku samay khalaas weye waa arrin aada u khatara arrin aada u halisa weye marka dadka islaamka rabbiga ka badan subxaana wa tacaala rabbi inay ka badaan oo diinta islaamka ilaaliyaan baa la doonaya qofka muslimka oo walaalka cirdigiisa nabadgeli xadiidka isaga abuu yaclaa soo saaray mundiri wuxuu yihi rawaadiisu waa rawaati saxiix xadiid macnihiisa taageeraya oo ku sugan ibnu maaja iyo xaakim baa jiro sanadkiisu habboon yahay oo rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam ribadu waxay u qaybsantaa dhowr iyo labaatan waxaana ugu sahlan ninku inuu hooyadii ka sinaysto waxaana ugu xun shatmul acraab inuu dadku dadka muslimiintaa sharaftooda wax ka sheego oo yacni acraabtooda iyo qaymahooda ku xadgudbo arrin khatara wey wax ayaaba ma ahan waa wax aada u weyna badan oo halisa laakiin laga doonayo muslimiinta inay gartaan arrinku inuu halis yahay oo cirdigood ka badaano diintan usoo laabtaan waayo diinta sida aan ku hayna si wanaysan ma ahan waxaa la doonaya inaan islaamkan si dhaba ugu dhaqanno oon ilaalino oo waxa uu noodirayo aan fulino oon iska ilaalino qofka muslimkaa sharaftiisa wax kasheegeeda haddaba walaalayaal rabbigiin ka baqda oo dadka islaamkaah laga geeyo dacnida iyo duridda sharaftooda lagu yaro yaan axadka muslimka cirdigiisa lagu xadgudbin waa shay xun oo cadaab lagu mutaysanayo waana dembi weyn oo alla ka xaroonayo maxaa yeelay laguma yidhaahden dembiga kan lama gaarsiiye naarka intaa la-eg haddaysan kabiira ahayn dembi khatara rasuulka sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tiri waxaa nabiga ku ihi sala allahu alayh wasalam xasbuka min safiirta kada oo kada nabigow inanta safiye la yidhaha waxaa kaaga filan sidaa iyo sidaa inay tahay macnaha inay gaaban tahay baa kaa kaadin safiya way qurxoon tahay laakiin quruxdeeda waxaa kaa kaafiinaysa aada si an waa islaan gaaban saas ayay nabiga ku tiri sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yihi laqad qulti kalimatan law musijat bimaai lbaxri lamasajadhu waxaad ku dhawaaqday oo tiri kelimo haddii badda biyaheeda lagu daro doorin laheed kelimo ayaad ku dhawaaqday u yihi sala allahu alay wasalam badda biyaheeda marka lagu daro doorinaysa saasuu nabigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa badda biyaheeday doorin haddii lagu daro badda biyaheeda way doorin laheed lamasajada marka loola jeedo waxaa laga wadaa way urin laheed wayna qurmin laheed badduna way hallaabin kelimada aad ku dhawaaqda xumaanta ka qabto caaisha waxay tidhi waxakaytu lahu insaana nabiga insaan baan uga xikaayooday oo qof baan u tamkiiliyey xarakaadkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo socodkiisa iyo sawdkiisa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ma uxibu ana an xakaytu yani an xakaytu lii insaana wa ana lii kada wa kada aniga ma jaclibou yihi inaad insaan iiga xikaayootid aniga ama aniga lafahantaydu aan ka xikaayooyon tamtamkiiliyo amaad iini miisaarin oon ku fiirsadoon ku eegoon ku dhagaysto intaa iyo intaa oo dhaqaalo iyo xoolaha laysiiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayh kana marka rasuulka ujir cajaaibtuu leeyahay anigu ma jeclibou yihi insan in la iiga xikaayoodo ama aniguda aan ka xikaayoodo intaas oo dhaqaalana la igu dabuulo mana doonayo mana ogoli salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa halkaa ka aragtay inay arrin aad u khatara tahay dadka muslimiinta in la dhaajiyo oo la caayo oo socodkooda la diro oo xun loo geysto hadalka aad ku dhawaaqday badbadbiyaheeda haddii lagu daro waa badbay lahay weye xumaan intuu ka qabo wuxuu kamid yahay xadiidkaasi adilada ugu adeyga badan oo xanta diideysa oo ugu khatarsan oo wax iyaga oo xan aan lagu ogolayn xadiidka abu daawuud iyo bayhaqi iyo tirmigiba sanad wanaagsan kusoo saaray wuxuuna cadeeyey bil kulliyada xantii in la diiyey iyo bacnintii qofka qofku waa gaaban yahay iyo qofku waa xun yahay iyo qofku ma qurux badna iyo arrinkaasu idin faran yaana la gelin rabbi ha laga baqo subxaana watacaala xanta waxay noqotay cudur aad u khatara oo bani aadamka oo dhan saameeyey oo kala gaaray oo meel walba dadka uga dhacay marka waa mashaakil waa arrin mashaakil ah waa arrin dadka halis iyo dhibaato ku haysa marka arrinta sharcigu sida laga yeeli doono iyo waxa lagu xalinayo ma garanayo bacdama aan masuusta lagu dhaqmaynin waayo wax kale waxa lagu xaliyaa ma jiraan kitaabkan iyo sunnadan baa kuula xaliya dadkiina kitaabka iyo sunnada xagga inta dhigteen bay xal kala doondoonayaan rabbi ha laga baqo subxaana watacaala waa maalmarinta maalinteeda ha loo diyaargaroobo oo sunnada nabiga si dhaba ha loo ilaaliyo sala allahu alayh wasalam rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi lama urija bi marartu biqawmin lahum adfaaru min nuxaasin yakmishuuna wujuuhahum wasubirahum korkii lay korsiiyey oo lay dheemiyey waxaan soo maraba yihi dad cidiyo maar aleh adfaarun min nuxaas cidiyo maara dad ay u sugan yihiin oo ku hooraya ku diira yakmishuuna wujuuhahum wasubirahum xabadyadooda iyo wejiyadooda hooraya oo jirkooda si fiican u xogayo u hoolayo o ka dhamaynaya wax alla wixii ou lahaa diigu ka ka saameynayo markastana dadkii meesha ku yani ku dhalanayo sidii ay xogayaan cadaab xun la cadaabayo oo gacantooda isku cadaabayo waxaa yidhibuu rasuulku yihi sala alla alay salam man haaulaa ya jibriil war jibriilu nimankaan weyihin war jibriilu nimankaan weyihin war nimankaan waa nimanna jibriil wuxuu yihi yani calayhi salaam uu ku yihi rasuulka sala allahu alayh wasalam haaulaai aladiina ya'kuluuna luxuuma annaasi wayaqacuuna fii acraabihim kuwa kanu waa dadka hilibkooda kuwa cuna oo sharaftooda iyo qiimahooda wax ka sheega waa dadka noocaas ayuu yihi sala allahu alay wasalam ayaa loogu jawaabay bal u firiso dhibaatadu intay la-agta tasawur akhiilmuslim wa ukta almuslima qalbigaaga miyaa in yar oo dabixu ku jirin dhagaxaaga miyaa khayrka maqlin maskax wax lagu qaata miyaadan lahayn nusuustaa in badan baad maqlaysaa waa ma arkaysaa waa ma ka socotaa ninka kan bal u firiso waxaa loogu jawaabay rasuulka alla sal ly slam oo jibriil oranayo kuwa saasa loo cadaabayo dhinka kan u haysto waa dadka hilibkooda kuwa cuna sharafta iyo taymaha bani aadamka wax ka sheegay nabigu sala allahu alay wasalam arrin weyn weeye arrin aad u khatara weeye waa arrin la doonayo qof walba muslim inuu ka fiirsado waa qofkii khayr doonaya xadiidka abu daawuud isagoo musnad ayuu wariyey iyo mursal intaba waxaana la cadeeyey xadiidka sanadkiis inuu saxiix yahay waxa uu cadeeyena waad ujeedaa meesha uu gaarsiiyey bani aadamkii cadaabka nuucan oo la cadaabaya waa cadaabu lbarka ki yani jahanabada waa u dambeeya markay qabrigooda isku jiraan baa saasan loogu cayaaraya marka lasoo saaro makhluuqa lala xisaabtamo cadaabka loo sii diri doona kawada baneeya saasan waa kii bartaqa lagu cadaabayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaad arkaysaa inuu aad iyo aad arrinkaas inta uga naxay muslimiinta u sheegay oo saxaabada uga digay oo rabbi ka baqa kuwa idinka dambeeyana gaarsiiyo xaqa u sheegay jaabir bin cabdillah wuxuu yihi rasuulka micigiisa ayaan ahay sala allahu alayh wasalam marka riix uraysa ayaa noo soo kor noqotay waxbaa noo soo uraysa waxuu ku jawaabay atadruuna ma hada riix ma taqaanin riixdan waxay tahay riixda noocaana waxay tahay ma garanaysaan waxau rasuulku yihi sala allahu alay wasalam hadihi riix aladiina yaktaabuuna almu'miniin tanu waa waa riix usugnaatay aladiina yaktaabuuna almu'miniin dadka mu'miniinta kuwa xanta mu'miniinta kuwa xanta riix ay leeyihiin buu yihi sala allahu alay wasalam saas ayay usoo urayaan xadiidka axmed baa soo saara rawaadiisa waa tiqaad sida uu mungir yihi culamada gobolkood waxbay sheegeen dhaliil xadiidka laakiin adilada saxiixa ayuu macnaa u taageeraya inay soo qurmayaan inay soo qurayaan inay cadaab adag leeyihiin dadka mu'miniinta dadka xanto waxaan ka dayeen ayadoo arag afar iyo labaatanka saa hilibkooda cunayo diinkooda daadinayo war ninka xantaan saasan la yidhi ninka diraya maxay kula tahay ninka dhacaya maxay kula tahay ninka cabasaya maxay kula tahay ninka argagixinaya maxay kula tahay oo muslimiinta aysan meel uga baxsan karin haye ka war asaga balilaasada haysata ninkeeda meesha gaarayo war alla ka baqaya subxaana watacaala xadiidkaasi wuxuu tusinayaa xanta qofka waxanta riixdiisa in lagu shabahay wax baktiyey oo gurmay urkood oo kale taswiirta la taswiiriyey oo lagu suuriye u fiirso wax baktiya oo meel yaala qurunka ka soo baxayoo kalaa xanta qurunkeeda lagu matelay saasuu ku matelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax kaloo lagu matela ma jiraan asxaabu rasuulillah way kulmi jireen sidaa darteed ma isxaman jirin waxayna mar walba ku dadaali jireen acmaasha kuwa uga fogeeya badan inay la yimaadeen waxayna u arki jireen saxaabadu amal lala yimaado ka ugu fogeega badan waxaa ka mida xanta waxayna arki jireen xantu inay tahay caadada munaafiqiinta waxayna arki jireen qofka muslimiinta oo la dura inay tahay caadada munaafiqiinta iyo gaalada iyo mujrimiinta idil waxayna sheegeen muslimiinta salafkii qaarkood inay u arki jireen cibaadada inay sanayn soonka iyo salaada intaas in aan cibaado layska loola jeeday laakiin cibaadada runta oo dadka wax ilaalin kara ay leeyihi inay tahay filkabti an acraadi innaas dadka oo sharaftooda laga haro oo aan la dacayn oo aan la durinin lagala beriyo tan ugu qiimaha badan saasuu arkaya waayo salaada iyo soonka dad badan baa la imaanaya laakiin waxaa laga yaaba inaan dadka muslimiinta ka baxsanayn munaafiqiintu way dukadaan wayna soomatay dadka sugu daraan afar iyo labaatanka saana dhiigga muslimiinta banaysaan iyo salafka islaamka saa darteed salafkii waxay u arki jireen baa layidhi in badan oo kamida cibaadada waxa ugu wanaagsan yihiin sharafta bani aadamka la nabadgeliyo cabdullahi bin cabaas wuxuu yihi idaa aradta an tadkura cuyuuba saaxibika fadkur cuyuuba markaad doontid saaxiibka ceebtiisa inaad sheegtid amaad xustid nafsadaada ceebteeda eeg ayada sheeg buy ayada ka faker naftaada ceebteeda waa markaad doonaysid buyi cuyuubta saaxibka inaad sheegtid ceebta nafsadaada ka faker ayadaa kaaga darane maxaa yeelay qof walba ceeb ku filan iyo qurun isaga deeqow leeyahay rabbi ka baqda subxaana watacaala waxaa la sheegay cali ibn xuseen ayaa raadi ka noqday inuu arkay rajul u xamanayo oo rajul kala xamanayo markaasuu ku yihi iyaaka walqiya fa inaa idaanu lkiraas war waxaan kaaga digayaa naf iyo shaydaan iyo xan xantu waxa weeyaan kuwa kilaabta oon qayr kalayn iidaankooda waxa loogu daro maxaa maxaa loola jeedaa dadka waxanta waxay noqonayaan kuwo cadaabka la geliyo waxaana la cabsiinaya carunka dadka ahlunaarka inta looga dhigaya midda kale macnaha uu meesha ku jira waxa weeye warxantu waa wax gurmoo kale gurumkana eeyahaaqana ee iska diixanta oo rabbiga ka bag subxaana watacaala oo hamanin dadka ha hamanin dadka faraha ka qaab sidaas ayuu yiri xanta macnaheeda xanta macnaheeda rasuulka ayaa sheegay sala allahu alay wasalam abu hurayra ninka la yidhaha waxau yihi rasuulka ayaa wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam atadruuna malqiiba warxantu waxay tahay ma taqaanaa saxaabadu waxay rabaan allah warasuul al allah iyo rasuulkiisa garanaysa rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam dikruka akhaaka bimaa yakra qofka walaalkaa inaad ku sheegtid wax uu kahanayo ayaa xanta runta ah oo firta hadalka nabiga sala allahu alay wasalam waxaa rasuulka lagu yihi saxaabiga ku yihi afara'ayta ay akbirnii in kaana fii akii ma aquul bal iiga waran walaalkii waxa aan ku sheegayaa buu ku sifaysan yahay maxaan miya haddii walaalkii ku sugan yahay waxaan ku sheegayo salawaatu llahi wasalaamu calay jawaabtiisa arag in kaana fiihi ma taquula faqad iktabta wain lam yakun fiihi ma taquula faqad bahata walaalkaa waxa aad ku sheegaysa haddii ku sugan yihin uu kahanayo waad xaafid waxa aad ku sheegaysa haddaysan ku sugnayn ee uu kahanayo waad ku been abuuratay waa ku dhamaan buhtaan bay noqotay iyo been abuurasho cad haddaysan ayn waxaad ku sheegayso salawaatu llahi wasalaamu caleyh hadalka uu ku fasira xantaas xanta macnaheedu waxa weeye qofka muslimkaa inaad ku sheegtid wax uu kahanayo nacayo oo dhibaya ama ha ku sugnaadeen amabay ku sugnaanin hadday ku sugan yihin waa xalaal haddaysan ku sugnayna waa ku been abuurta war waa arrin khasara war muslimiinta rabbiginka baga xadiidka muslim baa soo saara xadiidka asaga culammadu waxay ka ogaadeen macnaha xanta iyo xuduudeeda way ogaadeen marka halkaa la gartana oo yani xadiidkaa la akriyana qof walbo iimaan ku jiro waxa u caddaanaya oo dihnigiisa ka buuxsanaya xan waxa ay tahay iyo xuduudeeda taxriifkii xanta wuxuu noqoday walaalkaa muslim ah inaad ku sheegtid wax ou kahanayo wax ou kahanayo waxay doona ha noqdeen waxaas ama ha noqdeen bedankiisa ama ha noqdeen nasabkiisa ama ha noqdeen akhlaaqdiisa ama ha noqdeen ficilkiisa ama ha noqdeen diintiisa ama ha noqdeen adduunyadiisa ama ha noqdeen yani sawqa waa isagu xiran yahay dharkiisa wax on kamida ama ha noqdeen gurgiisa ama ha noqdeen daabadiisa intaa wax kamida inaad wax nusraana oo dacmi ah aada u soo jeedid od walaalkaa kaanayo weya nuslaaminta beledka bedanka oo kale waxaad ku qawshay acmas weeye waa inaku biyoole waxaad tihi axwal wey waa il wareejiye galbabe ilwaleejiye waxaad tihi aqraca wey bilaare tinta ayaa ka holanti ma qabo waxaad tihi waa aswad waa madow yahay siya dhxol oo kale weeyaan addan buwade taasada ku jawaabeen la qofka addoon bu yihahno meel ka keena ma garanaye yaa ku yiri warka noocaas inta dad caalam bay ka yimideen haye ama waxaa tiri waa bir birka inta ka bato sabirna waa dhabrka soo jaro saas oo kale ama waxaa tiri waa kasiir waa kaabanye kaabiniisi waa mid xun saas oo kale marka taas waa masaanintii xagga badanka ama nasabka ka dur waxaa tiri caaira wuxuu ka dhigta ka basakasiisa reer xun reer xun ama waxaa ti wuxuu ka dhashay hooyadiisa saakidaan mid islaan xunon qaymanayn irolaya dhashay ama waxaa ti aabiis waa mid dulliyo baktiga soo gar keena taasad ku durto waa arrin aad u khasiira ama dabeecadad ka durto waxaa ti waa sayi ulqur waa dabci xun yah bakiil waa mutakabir waa kibi badan yah ummadda usubtaa waa fulay waa caajislo waxma qaban karo waxaa tiri qalbigiisa waa daciif waxaa tiri waa mid isaga dhamo duli oo argagax badan saasaa tiri khasar yeelan waa dacninta xagga akhlaaqay ama diintiisa lacay waxaa tiri saari wey waa tug waa kadaab beenow diinta ayay duluguta taas waa shaarib lkamriga kamra waxagaa walciyaadu billah khaa'in weeye daalim weeye sakada ma bixiyo sujuuda yaro ku culo ma hagaajiyo nijaasada iskama dhawro waalidkiisa uma samafalo khayr kuma dadaalo noocaasa waa xagga diinta marka ka durta waxa iyo wixii lamida wey haye xagka marka ka durta adduunyadiisa waxaa tiri waa kasiir akl waa mid cunad cunto badan calooshiisa un darbiga ay ag tahay haye waxaa tiri waa qaliil er eratiisu waa yarta ama lama taran weyn ama waxaa tiri yanaamu kasiira in badan buu urdaa ummadda ma ixtiraamo umuurta muslimiinta kala fakero waa mid dulli ah saasaa tiri ayada xagga adduunyada ka durta xagka markaad ka durta waxaa tiri waa ka mal wawaafacilkom wal qamiiskiisu waa helafulat iyo dharkiisu waa wasaq iyo wuxuu qaataa bindaloon suruur ciriiri waxaas suruurka waa ku dheganya waa isku diidiyaa saasaa tiri ama dharka ulkooda jiida intaa iyo wixii lamida oo qofka walaalka aad ku sheegto oo sifa ah ee uu kahanayo maxaa wey loomana baahna qofka muslimkaana waa inuu iska ilaaliyaa marka muslimiintu waxay yidhahdeen qaarkood laa qiibata fi diin fi dikri kaaki lmuslim bima yactabaru masan fi diini maadaama huwa muttafifa bih waxay leeyihiin dadka muslimiinta qaarkood xan ma ahan walaalkaa inaad xagga diinta dacmis uga soo jeedisid oo xaqiiq ahaan ku sifaysan yahay haddaad ula jeedid naseexo haddaad naseexa ula jeedid weye laakiin ra'yigaas waa lasaad macnuhu waxa weeyaan walaalkaa inaad ku sheegto waxau kaanaya xan wayaalyo marka qofka waraarkaa xagga diinta markuu ka dirayo ma dacaninaysa maxaad samaynaysaa waad waanin afcaashaasu xaaraan weeye rabbi ha laga boqo ha laga tagaa qoranaysaa saas weya ama keligii aad inta meelgeysaad u naseexaynaysaa naseexadaas iyo waanadaasu xan ma ahan waana la ogolya maxaa yeelay haddaan munkarka layska reebin oo aan macruufka lays amrin waxba wanaaga laga gaarayo dadkana haddii marka munkarka laga reebo ay kahanayaan oo ay kahanayaan xan ma noqonayso dikriku akaaka bimaayaka marka laleeyahay waa qofka in waxyaala qaladada sarkiisa ee danaa laakiin qofkii qalabkoo ku jira diinta xadgulubka warwaraa waxaa iska daydaa ku jira waa kahanaya haddi taa isaga le ama waxaad u jeeda waajibkiibuu ka tegey salaadiibuu ka hodi war salaadaa kahodilaasay waa u kahanaya xamaa waa macruufka hadaysa mara munkarkaa la reebo macneedu taa wey laakiin qofkana waa qof muslima wanaagga ku dadaalaya laakiin qaladaad yar yar iyo ama saxoogaa ceeb yar iyo xaad ku aragtay inaad u naseexedaa lagaa doonaya laakiin aadaan u shee sheegin dadkoodan ku dhacan mada kale qofka markaad u naseexanays asagaa loo taga waa loo sheega ama ma ana waana caama ayaa lagu soo jeeriya adoon asaga si gaara magaciis usoo qaadin oo oranay afcaasha noocaasa lama ogol in laiska dayo muraadka lahelaysaa wey marka muslimiinta rabbi ha ka baqan xagga ha ilaaliya xanta waxa weeye waxay noqotaa qalal sariixa marna waxyaala keenaya ah sida la garanayo xagga gowlka sariix ahaan baa laisugu dhacnay ama xagga ficilka ficilka marka laisku caayo karo qofka ishaara lagu caayay amase qamiska ishaa loo jebiy irjamis yani wayl likuli hamasatin humaysa ama qoraal baa lagu sameeye lagu caayo loo qoray ama waa la misaaliye waa laga xikaayooda lama ogola waxyaalaha xantaa waxaa kamid a muslimiinta qaarkood waxay leeyihiin qofba agtaada lagu sheegay markaasaas tiri rabbi ayaa mahad iskale bakrinimada hebel qaboo kale iga ilaaliyey taas khatar wey qofkii waa nacaya hadduu bakiya qofka uga nasaxay meel inta geysid marka allah ha laga bogo subxaana watacaala dadka muslimiinta sifaatka munaafiqiinta iska ilaaliyeen sifaatka dajaalinta ha iska ilaaliyeen sifaatka lagu yaqaana dadka cadowga diinta ha iska ilaaliyeen yaana muslimiinta la xamanin qofka walaarka ah ha ku sheegin wax uu kahanayo isagoo kula joogaya isagoo kaa maqan laba raba oo qof walba muslimo rabbiga ka baq xanta xugunkeedu waxa uu yahay xanta xugunkeedu waa xaaraan xantu xaaraan weeye kitaabka alle iyo sunada nabiga iyo ijmaacu culamaa hadi lumma ummadan oo tana culamadeeda ijmaaceeda ayay xantu xaaraan ku tahay adilada lagu xarimay waan soo ogaanay nusuus cadcad oo waadixaan soo qaadan oo noo bayaaninaysa xantu inay xaaraan tahay muslimiinta marka in badan waxay leeyihin waa ijmaac xantu inay xaaraan tahay laakiin khilaaf baa jira sida xaqiiqadaa culamada qaarkood waxay leeyihiin marka xanta xaaraannimadeeda la isku ijmaacay oo laskuma dirin xaaraannimada laakiin xaaraannimadu ma kabaair baa masawataay wa laysu garaafay waxay gurdiga iyo raggaasu sheegeen xanta inay kabaairta kamid tahay markii xaaraanta ka gada in lagu ijmaacay oo itifaaq ay muslimiinta ku yihin laakiin hadal baa jira aw ninka la yihahdo khasaali yaro kala sheegeen waxay leeyihiin waxay bacdu shaaficiya yidhahdeen xantu ma ahayn kabaair waa sarkaair qariib weerarkaas hadal qariiba wey oo aan nusuusta malla ka soo geli karay ra'yina ah xantu kabaairtay kamid tahay sida ilahay uga hadlay sooma arkin mayd bay ku tilmaamaya bakti rasuulka alla sawdan alla soo arki maayo waxyaalaha qariibka waxaa kamid a oo la cajabka waxyaalaha baktiyey in la cuno inay kabaairta kamid yihiin itifaaq baa lagu yahay waa la ogyahay ilaahna subxaana watacaala wuxuu ku miisaaliyey markuu xanta ka sheekeynayo qof muslima oo dhintay hilibkiisa oo la gorgorto weliba ayadoo baktiga itifaaq lagu yay in la cuno qofka muslimkaa marka uu dhinto iyo markuu noolay lafihiisa in la jajabiyo lagu xadgudbaa xaaraan kabaaira weye oon laisku duudanin maxaa yel xadiis baa ku soo arooray qofka muslimkaa marka uu dhinto jajabintiisa isagoo nool oo la jabiyay lamid tahay xagga dambiga idan waa kabaair wax ka udiibi karaa ma jiraan mida kale rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu noo soo cadeeyey qabriga in lagu cadaabayo qofka ma garanaysa aduu gacanta qofkana looma cadaabo cadaabka intaa lag laguma sameeyo waxaan kabaairayn sidaadana muslimiinta waxay ku xajiraan kabaairta oo nusuusta laga garanaya dembi walbada qofka sameeya cuquubo aakhire adag loo yaboohay ama adduunka in la cabo loogu yaboohay ayaa kabaairta la yidhahdaa marka nimankaas muslimiinta goob kamid ah oo ayagu yidhi xantu inay kabaair tahay ma jirto waa saqaair hadalka ay la yimideen waa hadal aan dayn haysanin waa qabiil aan wanaagsanayn runtii aan la nabadgeli karin waxyaalaha yaabka badan waxaa kamida waxay xujo ka dhigtay caqliga xujo saxaawi yaabkiisa waxay yidhahdeen xantu inaysan kabaa'irin waxaa laga garanaya muslimiinta ayaa u badan marka haddii xanta kaba in laga dhigo muslimiinta dhan faasiqiin bay noqonayaan khariib waa hadal yaab badan waa hadday dadkii bakti ayagooda sameeyeen tiro badan yihiin ma waxaa la oranaya wuxuu xalaal si xog macla ka baqatan subxaana watacaala midda kale saqaairta laftigeeda hadii la daximo oo aan la iska dayin waxay noqotaa kabairta wax kamida waa lagu faasiqoodaa taasna waa la ogyahay day ku dhacda marka inay warkaa sheegaan waxaa ka laasimay dhaheen dadkii kulligood in fasaga laga dhigo waana dadka kulligood in faasiqiin laga dhigo ila naadirna waa xaraju weyn oo cadimo leeyahy maxaa yeele dad naadir ah ayaa xanta ka sikiyey xanta dad naadir ayaa iska dayey waxaa lagu ajiibay macsiyada taaskeeda iyo dadka samaynaya farabadnidooda iyo ummadda dhex galaysa yani inay ummad fara badan oo dad waaweyn iyo dadkaas ay ku jeecelyihiin ma tusinayso inay sagiiro tahay balse faafka ay faafta iyo daa'imada la daa'imay ayaa xataa hadday ahaan layd sagiira ka bixinaya sagiirada kabair ka dhigaya oo arrin xun ka dhigaya ee rabbigiin ka bagay subxaanau watacaala oo yaa muslimiinta la dhigay oo yaan xanta la xalilanin oo yaan diinta islaamka lagu cayaarin ninka la yidhi imaamu nawowi wuxuu yihi qofka caalimkaa oo la yihaahdo mas'ale hoglama yaqaan ama cilmiga noocaas kuma fiicna ama mawduucaa waayada ugu ogyahay haddii sidaa la yihahdo xan maaha xan maana yii imaam nawowi maxaa yeelay waxaa la sheegayaa si aan umad ugu kasoon qofku inuu mas'aladan ku qaldamay ama lagu ogo og yahay mawduuca noocaana ama falligan looga dheereeyo xanmaan ayay leeyahay sidaas ayay sheegeen muslimiinta masar oo kamid ana waa xanta in la dhegeysta xugunkeeduna waa mamnuuc oo in la dhegeysta loo ogola sida aan loo ogola in wax la xanto ogalku xantu qofka uu xamanaya say xaaraan uga tahay oo kale baa qofka dhegeysanaya inuu dhegeysto udharaaraya ay xaaraan uga tahay qof walbee xan maqlay oo qof wax xamanayo maqlay waxaa waajib ku ah oo laga doonayaa insaanka ou maqla inuu wax xamanayo inuu ka reebo inuu ka reebo reebidda uu reebayo darar ka badan haddaysan ka imaanan darar ka badan haddaysan ka imaanan waa in uu ka reebo darar ka sii weyn reebiddaas ayada ah reebidda ou reebay dararka weyn haddaysan ka imaanan waa inuu reebo hadduu ka baqo dararka weyn inuu ka yimaado isaga la dhibaateeyo waxaa waajib ku ah qalbiga inuu ka intiro majliskaasna inuu faaruqo majliskaasna inuu ka dhaqaaqo maxaa yeele waa sa'mi xun oo munkar ah qofku hadduu kala carabkiisa ku reebaya hadduusan kalena qalbiguu ka kahanaya waana ka tegaya hadduusan sidaa samaynin ee qofkii la joogo ee uu iskala aamuso ama qalbigiisa isheeynaya u iska dhegaysto xan weeye isaguna xanta wuxuu jiraa waa arrin xun xaamid abi xaamid alkhasaali ninka layihaa wuxuu yihi qofka xanta dhegaystay oo dha raaciyey munaafiq inuu yahaa laga garanayaa dembigana uusan ka baxaynin qofka hadduu muslimi waa inuu carab waxa ka diidaa hadduu ka diidi waayona qalbiga waa inuu ka kadaa kana tagaa meesha meesha hadduu ka tegi waayo duruufku ku xambaarsana isagoo aad uga cariisa waa inuu fadhiyaa waxaana qofka markaa laasmi ku noqonaya inuu carabkiisa rabbi ka xuso qalbigiisa ka xuso ee uu wax kale ku mashquulo u ka fakero ilaa wax ula meesha lagu hayaa aduu meesha ka tegi karo waayo waajib bayna ku tahay inuu ku dadaalo magiisa inuu faaruqo biayi wasiila ku faaruqo karo waayo allah wuxuu yihi subxaana watacaala waidaa ra'ayta aladiina yaquuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yaquuduu fii xadiisin gayri وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد على الذكرى مع القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى قميل كل يوم هذول على كل ضمانة آيات كما يقول دعنينا يقول أنا ذكر سيريسا كل حديث بي وحكي سيريسا استجد يوسف واستجد بقى إلى أي تكسر تجد الجرى وعمر كان وعمر كان وعمر إلى أي تكسر تجد الجرى كل يوسف ومثل يوم وقتنا إلى غير رمضان shaydaan hadduu ku harmaansiiyo ood iskala jeegtid ood wixii aanu dhageysatid markaad casuusatid ka daraa ood dhaalimiye halla fariisanin hana la jeegin hana la walaaloonin ficwasnee barakadayo mooyaane marka rabbigiin ka baqa subxaana watacaala waa kuwa gacanta la yaraatay madarsar maaha waa dadwa ilaahay diintiisa ka fakaa oo sharciga sida wax ilaaliya waa shay un oo faqiir ah marka dad munkar iyo baadi sheegayo haddaad aragti haddaweysanina ka tagaaliyo sida qofka baadilka sheegayo ama wax xamanayo ay uga xaaraan tahay adigana waxaa kaaga xaaraana inaad weysato macnaha meesha walaa sidaa wey arrintaa waa inaad barataan waxau kaloo alla yihi subxaana wa tacaala markuu ka sheekeynay ka taagaagta waidaa samcuu lagwa aqraduu can waqaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin dadka qiimaha leh ee sababtale markay hadalka xun iyo laqwiga maqlaan way ka joogtaan waxay la yidhaaheen annaga acmaasheennaa noo sugan adinkana acmaashiina iyo dulligiina idiin sugan nabadgelya dushiina aata macnaa hadal wanaagsan salaam calaykum baa yidhi hadal nabadgelyanay oranayaan waxba nagama dhexeeyaan mana dalbaan mana isku doonayaan mana dalbayna yidhahdeen waxyaalaha jahliga iyo kulanka iyo buula-aanta ah dadka wanaagsan ee qiimaha leh ayaa lagu yaqaanaa inay dadkaas caydanaya afka cune qurunka iyo dulliga gacanta ku hayee galaayada ka shaqaynaya ay ka shaqaan way ku jeegsanayaan nagu soo dhawaanayaan nagu kala weyleyn meesha waxba nagama dhexeeyaan hadal galacsan bay inta ku yidhaahyo bay ka tagaan wala ay maan waxay sameyn ka aragaya saas baa lagu yaqaan dadka imaankale ee muslimiinta ee rabbiga laga bogo subxaana wa tacaala yaan xanta iyo xaaraanta la dhaysan yaan xagga meelaha lagu durayo la fariisan yaan mujrimiinta warkooda la jeclaan warka mujrimiinta dhagaysiga aad dhagaysataa ha noqdo inaad ogaasin cadaawada islaamka u qabaa ayaa koraysa haddii ka adiyaan aad cadow u cadowno u gaadi oo inaad cadow kuu yimid oo aad la dagaalansid ayaga allahu yaa kale subxaana wa tacaala ina samca walbasara walfu-aada kullu ulaaika kana cala mas-uula warwaabada quranka dhagaysanaya oo balaayada aad eeganaya oo xaaraanta ku fakeraya waxaad ogaanaysaa dadlow maqal oo dhayaha ah aragga oo indhaha ah qalbiga waxa looga fakero xaataada intaas oo idin waxay ahaanayaan kuwa xaggooda lagu heysiyo rabbi waxay ku leeyahay dhagaha anaa kusiiya maxaa ku dhageysay indhaha anaa kusiiya maxaa ku socotay qalbiga anaa kusiiya maxaa ku socda ee u fakantay intaas ayadoo la weydiinaya xaggi doorasanta maxaa kala boota ayaa lagu sii rabbi taba subxaana wa tacaala wax xaggi doorta malaha hadalkaas kaleetana ma garanaysa dad afkaas kale taagtaagaysaa haye waxaad gacanteedana malaha yani waxaad ku socotaa dariiq aan xanranayn rabaa ubaxda subxaana watacaala waxaa xubnaha ilanaysiiye dariiqtoodanaysiiya waana laisla xisaabanaya rabbiga awooda sarey oo xayaatada geli oo kitaabka xaqaa soo dejiye oo rasuulkaa sarabta badan noo soo dir rabbiga waxaanu kabarayna oon asmaadiisa ku weydiisanaynaa caliimka oo qiimaha badan rabbiga waxaanu ka dalbanaynaa inuu xubnaheena jirkeena u adeejiyo diinta rabbigayna hagaaji oo wanaagana waa ka jir وارتلاقها جسنا وارتلاقها جسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون والدليل إيه إنديه إيه اللي حاسي هو جهنم أو يتغيثون مقدر سبحانك يا إله وإله الله جبه سبحانه وتعالى مركز ربي على جبه إنه دين تذكر لنا يحبه ya oo qalbigeena xagga loo soo jeediyo oo xidhahana ay noqdaan kuwa xagga loogu sabeeyo waayo waxaad loo tahay inaan noqono yani dadka khayrka markay dhegaystaan ku bisaaraysa xumaatada markaysanayaan magalana alla ka ubraandalba allahuma ijcalnaa min aladiina idaa axsanuu istakfaru wa idaa asauu istakfaru mahay rabbigow nagu dar dadka markay wanaagga sameeyaan bisaaraysa dalaala markay ka dhacdaana rabbi ka gurtaantaaba waa cidda alla usoo carara oo ilahay diindiis ilaalinaya taas baa loo baahanyay inaanu garano waxaa qofka islaamka uu ku fiican yahay inuu saa noqdo haddaan sidaa la noqon khatar weeye qof walaalkaa oo muslima oo xamanayo haddaad difaacayo oo qofka xamanaya ka celisid adigana rabbigaa wejigaaga naarka ka celinaya taas adilasa oo badan baa ku saaran kisabni kacb ibnu maalik markuu ka haray duulaantiisa buuka oo dheerada bukhaari iyo muslim qoraya oo ku sugnaatay baabu tawba iyo meelahaa nabiga oo fadhiya sala allahu alay wasalam ciidankeeda ahlaysa markii tawakala tegi waxau yihi maa facala kacab ibnu maalik oo kacab ibnu maalik xusn waxabu ada kacab raggi reer bani salma kamid ah yiri rasuulka allow xabasahu burdaah wa nadara fii xidfay sabufiirta labadiisii go-baa xayirtay xarago iyadeeda dayday is eeg eeg isqaqaloocin miisaan sallaysi maantana waxuu ku jira xagga iyo xagga iska dhigo xarada xadiis maxaad yiri soola radia allahu tacala canhu bisa maa qulta waxaad tihi ayaa baab iyo fuul leh wallahi ya rasuul allah maa calimna calayhi ila khayra wausirkaakaas waxaad tihi baas rabbi baan ku dhaaranaya rasuulka alla wax khayran kuma ogin rasuulku waa ka aamusay sala allahu calayh wasalam waxaad arkaysaa in la radiyo qofka muslimkaa qofka xamanaya inay arrin aad u wanaagsan tahay maxaa yeele marka uu maxaad radiyey rasuulku ma dhihin maxaad u radinaysaa waa mudi waa ka aamustay waxayna ku cadaynaysaa xaqa inuu sidaa yahay oo walaalkaaga islaamka oo la xamanayo oo la dacninayo oo mar walba wax laga sheegayo waa inaad difaacadaa waxaa lagugu oran doonaa asaga ayaad u tacasubaysaa ama asaga ayaa kugu reeraa ama asaga ayaa waxaad ku wadataa sheeke aan loo jeedin ama malacag buu ku siiya sheeke noocaasa laakiin xagga adigu difaac mid kastaaba hadalka ha kula xumeeye taasaa loo bahan maantana dadka islaamka waxaa lagu haysanay qof muslima oo la xamanayo markaad arag oo tira wariga wax laga sheegi ama aan tiraado war qofku saasan maahan arrinku saasan wuu ka bedelanaya khalaas waxaa la laga wahadaa ha qofkan asaga la tiraabo waa lala tiraaba alaqala gurubkaasuu ka yidi ama qofkaasu ku jira muslimiina ma siiye war dadka islaamka noocan maa ee marka laga soo jiriyo xaaraanta way ka haram ninkii eegani karena markuu maxaad ku yidhi bisa maa qulta war maxaad ila hadlaysamaadi oo aamusay waa isbirta inuu gara galay taasaa la garanaya marka qofka muslimkaa haddaba walaalayaal rabbi ha laga bago subxaana wa tacaala qof aan muslim ahayn xankiisa waxaa laga qabo haweenkeeda weyaan xanta marka laga soo seekeynayo waxaa la yihi dikruka akaaka bimaa yakrah saas rasulku fase walaalkaa muslima inaad ku sheegto waxu qaanayo daliil bau u yahay baa la yidhi xadiidkaaso man laysa akaaka fi lislaam laa fiilaka lah culamada baa tiri qaarkiis ahadkaan walaalkaa islaama ahayn xantiisu waxba qiimo malaha macnaha ma waxaa ka sheeg xama kugu dhaneen saas uu la jeedaa maxaa yeele ak hadii la sheegay waa akaaga muslimka ah waa walaalkaaga muslimka ah ibnulmundir waxa weye raximah llah isagoo fasiraya qowlka nabiga sala allahu calayh wasalam oo ah dikruka akaaka bima yakra waa walaalkaaga muslimka ah kaan walaalkaaga muslim ahayn buu yihi ka mitli yahuud wanasaara wa saa'iri ahlilmilal iyo diimaha kale dadka haystoo dhan iyo qofkaan isagoo muslim ahayn oo ama qof xun ah oo bidcanimo ay islaamka ka saartay islaamnimuu sheegana laakiin bidcanimuu ku baxay ka mitl bahaa-iya walqaraamudiya walqadyaaniya laa qiibata la xamaam wey xamaa waxaas wey xam ma aan buu oranaya waxaas xan la yidhaha wey xam ma noqonaya maxaa yeele dikruka akaaka buu rasuulku yiri sala alla alay slam walaalkaa walaalkaa muslim almuslim akulmuslim walaalkaa run waxaa noqon karaa muslimka inta ka soo hartay xantida xamaamoola wa bilxaqiiqa xadiidka sidaa way ku cadday waana laga garanaya aad baa looga garanaya waxay muslimiintu marka isweydiiyeen qofka dimmiga ah oo muslimiinta ilaalintooda kunoola muslimiinta ahdiga ay la leeyihiin qofka asagaa in la xanta ma ahan bay muslimiintu yidhahdeen maxaa yeelay waxay ahaadeen macsuum ulmaal wadami walardi sii macluumka waa dimi muslimiintay asaga ahdi iyo ballan ayay ku wada jiraan inaysan isdhicin inaysan isdirin inaysan iscaabin inaysan xumaan isku samaynin marka ninkaa dimigaa oo gaalkaa oo muslimiintu ay ballanka nuucaas ka kula jiraan asaga indigiisa la daadiy ama xoolihiisa la dhaco ama wax laga sheega lama ogola waa lagala gela inuu gaal yahay waa leeya gaalnimadiisa waa la sheegi karaa laakiin si kale looma dacni karo ama kuwa muslimiinta oo kale noocaasa laakiin muslimiinta wuu ku jira laakin hesiis iyo bayan baa naga dhaxay inta kale dikriku akaaka saara jiray muslimiin hadalka ibnu mundir waa hadalka ugu quruxda badan ee ku saarama meesha ninka la yidhaha khajaariga la weydiiya baa layihi oo la yihi bal ka waran xanta gaalka waxau yihi xanta gaalka qofka muslimka xaggiisa waa ka mamnuuc cilooyin buu ku cileeyey waxau yihi marka koowaad mid baa ku sugan midda labaad khalqiga ilahay in muslaan lagu sheegaa ku sugan midda saddexaad xaqaaga inaad iska le yani waktigaaga meel aan la-ayka inaad ku lagacdi baa ku sugan marka qofka muslimka yuusan gaal waxba xaram ku dhig marka haddii la keeno xaaraan bay keenaysaa khalqiga allah nala nusraamiyana karaayay keenaysaa waktigaaba meel aan loo baanin lagu laycaa waa khilaafan ola warkaas ayuu yidhi ninka kasaara la yidhaha aad baa lagu kasaday macnuu waxa weeye gaalka dhibkiisa awalba waa laysu diray hadduusan minin dhimiya ahayn maxaa yeele xarbi weeye gaalka aan dimigana waa xarbi waa mid balaayo iyo cadaawo iyo khayaano ku mareegaya madaxda caalamka oo dhan kulliga khayaano iyo balaayo iyo gurmay ma mareegaya eko dintaasi u cirdar lahayaan bay casno iyo dale ka fadhiyaan ka waran gaalada kuwa ah gaalnimadooda cadaysan casno iyo dale wax u fadhiyaan si islaamka looga looga tiraa ilaa ay idaacooyinkooda ka soo jeedeen war adduunka waxaa ka muuqanaya dhaqdhaqaaq iyo dhaqdhaqaaqay maxamed lamida rasuulkaa lay jiraan sala allahu alay wasalam oo waxaa laga baqanayaa dad mitiga oo dantooda ay tahay jihaad oo aan ninna ka baqanayn oo quwadaha waaweyn ameerika iyo raas aan ka cabsan inay soo baxaan ee see laga yeelaa idaacada ka diyo ganacsigaa ku qoran qofkiisa ayaawanimo iyo qurmaysa ka gaaran war midan kuwa wax laga sheegi karin oo qurba dadka loo cadayn karin ay habartay ma saari haddii ula jeedo kuwa wax lama sheeka lama yeelayo laakin haddii ula jeedo ninka dimiga nacam marka ninka dimiga sida qofka muslimka loo ixtiraama loo ixtiraama sharci ahaan maxaa yeelay cirdigiisa iyo maalkiisa iyo diigiisa waa in la dhaa waa la dhawraa waayo muslimiinta inuu dhawro ayaa itifaaq lagu yahay isagana la dhawro asigoonidiisa wey amaa dadka kale la mujrimiinta garamaya ibnu xibbaan baa waxa qoray xadiis oranaya ninkii yahuudi maqla maqala oo macnaha yahuudiga dhib maqasiiya yahuudiga dhib maqasiiya ama nasraani nasraani ah naar buu leeya xadiidka asagaa sixadiisa haddii la qadaro waxaa loola jeeda yahuudi iyo nasraani muslimiinta ballan kula jiro oo jinni ah ayaa laga wadaa mid kale kuma jiro gaalka xarbiga ah hantiisu xaaraan ma ahan karaahiye ma ahan runna dhibaatana ma lahan ninka mubtadica ee bidcadiisa ay kufri gaarsiisan tahana xarbigoo kala weeye oo xaqa inuu gaaka diiday lagana kala waaye loo sheegaya amaa ninka bidcadiisa aysan kufri gaarsiisanayn niqaas iyo diinka dhaadhicin ogol in lagu xadgudbo lama ogola lama ogola marka rabbi ha laga bogo subxaanah wa tacaala oo diinta la ilaaliyo xanta in laga tooba keenaa waajib wey si deg dega weliba sida dembi kasta in looga tooba keena ay waajib tahay shuruudda toobakeenka loo shardiyana shardiga koowaad waa inaad alladarsi u tooba keento shardiga labaad tawbadaada waa inay kitaabka iyo sunada waafaqsan tahay midka kale waa inaad dembigaad gasho o dhan ka qoomamayso midda kale waxa weye waa inaad goosato inaadan mar damba dembiga u laabanayn gacmahaagana waa inaad kala hartid ood ka aamustaa ay xaq rabbi hadeeyihin arrimuhu intaas ba weyaan toobakeenka shuruuddeeda xaq bani aadam hadduu ku jiro waa inaad xaqii bani aadamka iska celisaa oo maalkaad ka xadda u celisaa oo shaygaad ka boorisa u celisaa oo haddii aad qofkan kan garaacad inta isu markan aad tiraad iga goosa waxaan kuu geyso saas waa la doonaya oo haddii qofkii aad dishow dhintay qofkii aad qofkaan oo eersiisay oo dhaxalkii saray oo ka dishay u taga waxa tana iga goosto saasaa la doonaya culammadu waxay leeyihiin qofka aad xamaasay marka laga cafif dalbayo oo laga saanax dalbayo ma waxaad odhanaysaa waan ku xantay iska kicad mase iska kicad baad odhanaysaa iska kicadsi ayaad ku odhanaysaa la garay sidaas way waxaa banaan baa layihi dhib kale haddaan laga baqanin in la yidhaha waxbaan kaa sheegay kicadka walaalo culamada qaar waxay leeyiin inaadan isaga dhanba u tegin ee aad rabbiga ka qufraan dalabto isaga u da-aydo oo tira rabbiga u dambi dhaaf oo waxaan ka galay wax ka khayr badan ugu bedbed ayaa ku kaafinays laakiin inaad cafif dalabto ayaa aada loogu baahanay mar walbaba muslimiintow rabbigiin ka baqdoo dadka aad dembiga ka gashaan ka xalila ka dalba ka saamaxaa dalba rabbigiin ka dalba inuu idiin saamaxa isagana dadkaad qaladka ka gashaana saamaxaad iyo cabsis weydiisa imaamu shaafici ayaa laga sheegay inuu yihi qofkii laga raali garayn dalbo oo loo cudur daarso oo la yidhaha waan ku xantay ama waxbaan kuu dhibay ee walaalow isaamax oo iska kaydii oo raalli noqon diido qofka raalli yani saamixi kari waaya fawa shaydaan shaydaan buu noqonaya maxaa yeele shaydaanka wax saamixi shaydaanka ma gar qaada muslim haddaa tay gar qaada qalbi waa lagaa deli karaa ilaa saasaa lagaa doonaya midda kale rabulcisa subxaana watacaala qofku dembi kastoo ka galo markuu u soo laabto ilaa rabbiga wixii waan ka laabto allah wau jeclahadaa raallina waa ka noqdaa dembigana u cafiya war adiga dad muslim tahay ma arrinka qaadan oo rabbiga ka barda subxaana watacaala waxaa ilaahay jecel inamaa jeclaad dadka tooba keena ilah baa jecel adiguna jecla dadka tooba keena dadka kugu yeeda qaladkaan kaa galna waa yani noocasi jeclow adigana taasaa lagaa doonaya maxaa yeeli qaladkiisa qirtay dembiga inuu kaakala qirtay dib ugu laaba maayo yiri waan ka garaabo xamaasadiisa ka garaabo marka oo kalo adigana muslim haddaa tahay xanta waxaa jira asyaa ay ku banaan tahay imaamka layihaha nawowi wuxuu yihi raximahullah xanta garab sharci ah oo saxiixa mar oo aan la gaari karin ilaa ayada maaha markay jirto ayaa wuxuu baryaha wey sabab lix sababood sabab kamida hadday dhacdo ya xanta waa la ogolaan bu yii siyaana muslimiinta ayaa qabowlay adilla ayaa loo keenaya sababka ugu horeeya waxa weye tabalum waa qof la dulmiyey qofka madluumka oo la dulmiyey oo dulmi taaganaya suldaanka ama gaaliga ama qofka wilaayada leh ama qofka isaga dulmiyey qofka ka celin kara ayuu u tegaya waxuuna ku qawlayaa galamani filaan hebel baa i dulmiyey ma arkay hadalkaas hebel baa i caayey xan wey hadalkaas maxaa yeele qofki in la yidhaha waa idilo qofol ama la yidhaha qofol la caayo waa ka haya nolosheeda waa xan laakin waa xan la ogol yahay xan kale olama ji olama jeeda qofku ee qofkaan xaggayga hala iga qaabilay adaa uwa kudulaha waa la ogol yahay waxaana loo deli jiray xadiidkii abaa sufyaan sawjadiisa ay nabiga utimiinda waxay ku tiri rasuulka alla ina abaa sufyaan rajulun saxiix abaa sufyaan waa nin bakiil ah u fiiriso ima siinayo xoolaa wax aniga ilmihayga ugu filan ilaa waxaan ka qaato walaa aclimaa sidan wy rasuulka kuli maa yaktiika waladak bilmacruufa ku yiri adiga iyo ilmahaba waxa idin ku filan si macruufa ku qaado oon xadgudub iyo xumaanadan iyo iskala midnaba bukhaari muslim buu ku sugan yahay marka waa u jeedaa way soo dacwoota xaggeeday u dacwoonaysaa marka qofka markuu xaggiisa u dacwoonayo qofka oo ka dacwoonayo waa oran karaa qatooyle waxaas igu samay sharciyana waa la ogolay waana can masalada labaad waxa wey la ogolaada istixaama kaalmadalab calaa takyiiri munkar qof waxaad macaali samaynay oo la jahrayo qurum markaasaad qof ku tegaysa uwa dushiisa kule waxaad uga kaalma dalbaysaa qofkaas adigaa saldamad kudulle ee munkarkaa ka fuuli ulama jeedi hebel ku dhareecay waa inay niyadaada ku jirtaa oy kaa tahay qalabkaas oo qofku la jahrayo waysa mujtamaca ku faafin ee qofka wax ka qaban kara gaarsiis ilaa ninkii munkararkaa gacanta ha ku suuriya layska ogaa haddaba ayagu suuri karin mid suuri kara gaarsiis dacnin iyo dulid kale ma ahan ee waa mujtamaca qurunka ha laga celiyo adilada macruufka iyo munkarka ka hadalkaa loo gelisana waxaan la ogolyahay ilaa waxa kan waa dulna lo jeediyo unsur akaaka daaliman oo madluumanka rasuulka ma dhih xadiis saxiixa u gargara waa halkaa dog garbi hadii la gargarin waayo ka celi wey dulmiga anigu wax kala qaatare uusan ku cadaa tegin arrinta kale ee saddexaad waxa waxaa la ogol yahay yani xagga xanta isifta waa fidye dalab qofkii ma garanaysaa fidyada dalbayaa waa u yidhi aabahaydaa idulmiyey sabaalkaydaa idulmiyey adeerkaydaa idulmiyey beriskayga sodohday yani haweentaan qabay ama nin gabadhaas waa la idulmiyey macnaha waxa weeye qof baa waxa qoranaya war qofkan ehelkayga oo aan noocaasi ah ama haydhal ama hayla dhashe ayaa waxaa igu sameeyey maxaa ila soo gudboon sharci ahaan oo aan ku sameeyaa saanka ka yeelaan waa jawaabgal ayadana sharciyan waa la ogolyahay waana xan maxaa yeele qofka kano waa qof cilmi dalbayo cilmiga in la dalbaana waajib weeye midda kale waxau rabaa xuquuqda qofka kan oo ka qaadan karo iyo sidau ka yeli karana ogaado war sayi-ada noocaana lagu sameeyey amaalmarinteedu waan sida maxaan sameeyaa a waa fidyo waa tawadoon arrinka asaga maxaa la ogol yaha wey arrinta kale waxa weeyaan oo la ogol yahay oo aan macnaha dhibaata ku jirin muslimiinta in looga digayo qof muslimiinta ayaa looga digaya taxdiiru lilmuslimiin muslimiinta looga digayo inay ku kasamaan qofku waa qof dhibaato badan oo xon sida nimanka axaadiista wariya beenaalayaasha ah ama dadka ma garanaysa wararka soo sheega been inay leeyihin ogyahay qof beenlow ah oo la yaqaan oon hadal run aqoon ayaa war soo sheegay dad muslimiina u yimid war ninkaan waa beenlow iska ilaali oo dhihi kartaa maxaa yeelay dadkii muslimiinta waxyaana u keenaya man kasana falaysa mina nabiga yidhi sal ala slam ninka kadicayo balaya noo maraga naga mid maaha marka hadal beena oo kadica isku soo duwa umadka muslimiinta ka argixin waa looga digaya kale waa beenlow xadiis lagama qaadan karo warkiisa lama qabsan karo ayaa la oranaya waa dhalatay nimanka ruwaadaasi wax loola sheegay marka waxaa laga sheegaya ruwaadda ragga sida oo kale naseexada ayaa lamida naseexada muslimiintu waajib wey dhinac walbaba oo muslimiinta loo naseexaynayo naseexadaas ayada ee waajibka waa arrin weyn oo naseexada la yidhaahdo marka waxaa la doonaya mar kastaba in muslimiinta loo naseexeeyo oo dadka ku cayaaraya laga celiyo dadka ku cayaaraya dhibaya laga celiyo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa ui idanu lahu bisaaqu lcasiira nin baa kasoo idan dalbay caaisha tiri soo idna casiiro walaalkood ayaa baasada sagaan u baasideen bukhaari xadiidkaa waxa u xujaystay bukhaari muslim xadiid soo saaray dadka ahlu fasaadka iyo dadka ahlukayrka iyo dadka qurunka ka shaqeeya in la xaman karo marka qofka muslimiinta bilaye balaayo u maleegayo been iyo balaayo ka shaqaynaya xantiisu waa banaan tahay xadiiskaasaa loo daliishaday bukhaari wuu ku xujaystay waana ku cadeey sida oo kale rasuulka sala allahu alay slam waxaa bukhaari ku sugan inuu yidhi wayso caaisha ma aduna fulana wa fulana yacrifaana min diinina shay-an hebel iyo hebel u malaymayo diintanada ay wax kamid una yaqaanin lays binu sacad waxau yihi oo rawaadda xadiidka midkood ahaa labada nin munaafiqiin bay ahaayeen marka rasuulka muslimiinta uga dayay nifaaq iyo qurub bay wataan ee ogaada wey waa kan banaan maxaa yeelay dhibaatada waa muslimiinta looga digaya qofku markuu dhib leeyahay waa lagu digi karaa faatima binta qays radi allahu canha rasuulka u tagtay sala allahu alay wasalam waxay tiri abaajahmin iyo mucaawiya ayaa ka dabaali isoo doonay ee iiga wara nimanka dacigooda iyo akhlaaqdooda iyo arrinta jirtaa rasuulku waxau yihi sala allahu alay wasalam amaa mucaawiya fasucluuqun laa maala lah war mucaawiya waa fadli oo xoola malahan haddaad ku raacaysa adiga wey ama abuljahmin falaa yadacun casaa can caasibi usa kama dejiyo luquntiisa riwaaya ku sugan muslim baa fasirta oo tihi wa amaa abuljahmi fadaraabun lilnisaa waa mid haweenka garaacid badan oo dadka xiligubaha lagu sheegoo kale ah waa saxaabi waad ujeeda waa naseexa maxaa yeele waa laga digaya inan yeri haddaad dilka kuraa ku raac wey ninka kana waxba iskuma furto beerkiisa beer uma weheliye haddii ku raaciya ku raac wey macnaha meesha yalasaa wey inanto ninka kan waxba iskuma furto waa ku diidi kartaa laakiin waxa aysan ku diidi karin aysan ku xiri karin oo aan diinta loo ogolayn waa inaysan intaas soo dahba ina soo galamaan ma guursanayo taasi waa arrin aan diin ahayn shaydaannimada ay salka ku wataa laakiin xagga kale haddii ninka ka nafaqada iyo mas-uuliyadda gabadha usan qaadi karin dhibka kiisa haddaysan xambaari karin ma doona waa dhici kartaa waa baab waasica baabka kana waxaana soo gelaya naseexo walba ee qofka muslimka loogu naseexeynayo oo looga digayo qof dhibaato u geysanayo ee soo gelaya cuyuubta bani aadamka waa la sheegayaa marka saasanoo kale loogu baahdo ayadoon bacnin iyo gurid loola jeedin ee wafaxi likulli muslim lagu camal falayo xadiidka san ayo ahaa qof walba in loo muslim in loo naseexeeyo taasaa la doonaya marka rabbiaa laga bogo subxaana watacaala baabu taxdiiri lilmuslimiin waa baab cajiib ah naseexa kasta oo madluuba ayaa soo gelaysa war haddii lagaa sawr dalbo oo lagu yiro qofkan waan guursa lahaa qofka kan waan la shirkoobi lahay qofka kan waan la bersi lahaa qofka kan waxbaan ka baran lahaa qofka kale meelan u dhiibi lahaa ee bal iiga waran darcigiisa waxa aad ka ogtay adoon waxna ku darin ku xadgudbayn a ammaanayn oon wax ku siyaayinin ka sheeg ilaahna ka bad hana isdhihin qof illa maantay kuu soo gacan ka sheeceeday aisdhihin hadday niyadda kaa gasho wax alla waxaa tiraa waa lagugu cadaabayaa daalim muslima ayaadna noqonaysa marka rabbiga laga baqo subxaana watacaala haddaba dadka muslimiinta rabbigiin ka baqay baabkan oo kana oo hadda hayno oo baabka naseexada ah niyo iyo khaalis iyo waxyaala weyn ba u baahan yahay qof ka baxsadaa oo fiican iska ilaalin karnaa weli siday u badan yihin dadka waa ku kalsoonaan waxaa kaloo yani xanta ku banaan tahay qof baa qisi iyo bidco iyo balaayo la jahraya sida khamrada mid waxaa weeya meel walba maalin ramadan iyadoo ah ama dadka ma garanaysaa dumarka caariyaadka oo faajiraadka meel ka fadhiisanaya ama ma ahayn muslimiinta wadda inta isu taago dhacaya dadka noocaasa waa laga digaya waxyaalaha dhalinyarada ragga iyo dumarka akhlaaqdooda fasahaadinaya dadka waa laga digaya dad waxaad aragta ka shaqeynaya quranka waa laga digaya waa laga digaya waxaad aragta dad anaaniyo iyo balaayo tacfiirinaya waa laga digaya dad dadka dhiiggooda daadinaya waa laga digaya dad dadka muslimiinta la xarbinaya waa laga digaya dadka muslimiinta xoolada dadhacayo waa laga digaya kulligood waa la cadaynaya mashkuula kuma sugna waa in la cadeeya laakiin ficilka lagu arka bis baa laga sheegaya oo la jahrayo inta kaa lagu dhacni maayo waxaa kaloo xanta lagu ogolaada qofka looma yaqaan magaca maynaasayn laqab baa loo yaqaana laqabkana waa laqab xoogaa gacni ku jir axraj lugay oo kale iyo lugay oo yani yani ilay oo kale iyo gacmay oo kale iyo yani waxaa loo yaqaan oo kale suuro oo kale iyo hadallo noocaasa wax kale looma garanayo qofkii tacriifkiisi ayaa ku xiran ayadoon dacnin loola jeedin wasfigaa mucayinka waa lagu sheegi karaa bishardi inaan loola qasdin in qofkaa lagu nusaamiyo oo lagu dacniyo maxaa yeelay in lagu dacniyo oo lagu nusaamiyo haddii loola jeedo xaaraamti mana la ogola mana loo baaharin asaga laakiin muslimiintaa kalada waxaad arkaysa can ilacmas acmas waxaa laga wariyey ragga axaadiisa laga wariyo waayo magacoo macruuf ku yahay sulaymaan ninka la yihi acraj cabdiraxmaan ninka la yihaha acraj ba macruuf ku yahay waa lagu sheegaya saas oo kale ismaaciil ibnu colaya qolaya wuu dili jira hooyadii maxaa yeele ninka aabihii lagu sheega ayaa ku wanaagsan marka muskula kuma sina waa lagu garanaya magaca qofka wuu diyey laakiin muslimiinta gacmin iyo durid ulama jeedaana taxriifin bay ka yaraan markii sida arinku tahaa ama hadday niyadda kaa soo gasho qof idile magaci xunkaay ku yara dur khalaas way ku dhamaan alla agtiis waxba kuma yaalo rabbiga awooda sarale waxaan wareegsanaynaa qalbigeena inuu xumaatada ka saaro xanta iyo qurunka dad ka baxana oo naga dhigo qalbigeena ou hanuuniyo diinta waafajiyo waayo shayga xanta la yidhaha shay xun oo saniica oo alla caradiisa ay ka rasimayso weya muslimiintu rabbi ka bara sida oo kale waxyaalaha u xun waxaa kamid a hasa la yidhaha namiimada birabiraha dadka oo wax loo kala qaado hadal loo kala naqliy si u fasaadaan rabbi baa ku dacmiyey ninkii weliga ahaa hamaasin massaain binamiim waa mid dacmid iyo dirid badan una socoso badan ummadda inuu isku diro kayrka macin badan oo kibir badan oo xadgudi badan oo xaaraan xunin badan wailin likuli hamasatin lamaza ma u fiirso waadid kulligee yani halaag kulliga wax usugnaaday halaag halaag wax usugan yahay qof kastoo dacmid iyo durid iyo aadeen badan oo ummad isku dirir badan oo dadka muslimiinta dadka dadka dhex jira mar kastaba rabbi markuu ka sheekeynayo islaamtii yani u qabay abulahab wamra'atu xamaalata alxadab fii jidaa xablun min masad waxa lagu fasiro xamaalatulxadabka waxaa kamid a mid birabira badan qoryo xambaari badan macnaa mid cayaawo kicin badan baa lagu fasiray oo ummadda isku dagaysa rasuulku xadiiska ayaa wuxuu ku yihi laa yadkulu jannata kataas riwaayad kale namaam jannada ma galo qofka dira dilaarowga ee ummadda isku dira diradiraha iska geeya rabbigeenka baqda waa xadiis saxiixa ku sugan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxuu soo maray laba qabri ee muddo ku jira la cadaabaya wuxuu yihi labadan qabri waxaa loo cadaabaya mid kaana yamshii binamiima ummadda isku diri jira midna kaadiisa iska bahiri jirin waa xadiis bukhaariya muslim ku sugan namiima ummadda inuu isku diro kas ku socon jiray war ummadda daynkeeda yaan la tahasahadin war yaan diradira laga shaqaynin war diradiro wax xun weeye namiimada waa in hadalka kalaamka dadka la naqliyo qolo kale loo naqliyo rabbi ka baqa marka qof yani anku ama kuu kala diradiro ha ka rumaysanin namaan baa tahay namaamna waa faasa ka reeq oo u naseexay ficilkiisa ha ku aaday ilaahay darsi ugu caro walaalkaaga muslimkaana xumaan ha ubanin oo kugu dirayo midda kale jaajuus ha ku noqona walaalkaaga muslimkaas kana reeb waxaa qofka qurunka oo ku jiro yani istanibu katiira min adanni ina bacda danni ismun rabbi ka baqay subxaanau watacaala oo diinta si dhaba oo wanaagsan u ilaaliyo rabbi waxaanu ka baryaynaa xaqa inuu nagu sugo dad qurunka iyo akhlaaqda dulligaa ka tagana oo naga dhigo war muslimiintaw dadaala war daa'imkiina ka baqda war xanta iyo diradiraha joojiya war diinlaanta faraha ka qaada war kitaabkiiyo sunnada ilaaliya war maxaa sida ka tanasula war diinta ku walaalooba rabbina sidaasan hana waafajiyo rabbi isaga awooda sare leh wax walban alla isagaa qaban kara alla qalbigeena ha hanuuniyo dad ayagu walaal